qaramada midoobe ayaa sheegtay in cunayro xoogan ay ka taagan tahay dalalka nigeria suudaanta koonfureed yemen iyo soomaaliya iyadoo dad lagu qiyaasay ilaa iyo soddon milyan oo ruux ay u baahan yihiin inay helaan gargaar biniaadinimo xafiis isku xirka howlaha gargaarka ah biniaadnimada qaramada midoobe ee u n oja ayaa tilmaamay in labaatan milyan oo ka mid a tiradaasi ay u baahan yihiin inay helaan gargaar biniaadinimo oo deg deg ah qaramada midoobe ayaa sheegtay in dadka ku nool afartaasi dal ay saamayn daran ku yeesheen abaaro iyo colaado xoogan oo ka jira dalalkooda iyadoo waxsoosaarka dhinacyada beeraha iyo xoolaha ay si aada hoos ugu dhaceen hay-adaha gargaarka gaar ahaan kuwa qaramada midoobay ayaa sanadkii hore dalbaday lacag gaaraysa afar dhibic sagaal bilyan oo dollar si wax loogu qabto dhibaatooyinka biniaadinimo ee ka taagan dalalkaasi xafiiska u n oja ee soomaaliya ayaa dalbaday lacag dhan hal dhibic lix bilyan oo dollar si gargaar loogu gaarsiiyo ilaa iyo shan dhibic shan milyan oo soomaali ah oo ay soo food saartay cunyare ba-an qaramada midoobe ayaa sheegtay in sanadkan laba kun iyo sideed iyo toban laga cabsi qabo inay yaraadaan roobabka xilliga guga ee soomaaliya taasoo keeni karto musiibo biniaadinimo oo hor leh